كثيرا طيبا كما أمر ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأعزاء waxaa ilaahay mahadiya inaan isugu soo laabanna mar kale mu'tamarkeennii ka socday koonfur africa jaaliyadda soomaaliyeed ay soo qabanqaabisay oo ah mu'tamarkii islaamiga ahaa ee ugu horreeyey oo uu soo qabanqaabiyey majlisul bayaan oo ah majliska dacwada koonfur africa qaabilsan gobolladana gobollo badanna kuleh maxaanku idhaahdaa furuucda dacwada laga maamulo muxaadarada maanta ciwaankeeda waxaa la yidhahdaa alislaamu manhaj ulxayaat yacni islaamku waa dariiqa toosan ee lagu gaadho maaragtay jidka saxda ah tarjamada waya waa iska yar qaniif baa laga yaabaa waa muxaadaradii afar iyo tobnaad intuu shirkeennu socday waana maalinkii afraad ee mu'tamarku galo oo isla markaana ah maalinkii ugu dambaysay muxaadaradan maanta waa tii maxaanku idhaahdaa labaad markii maanta laga fiiriyo waxaa ka horraysay tii barqinkii dhacday ee ahayd tarbiyat alawlaad waxaa ku xiga maxaan ku dhahdaa muxaadaradan walow la soo hormariyey oo uu wakhtigeedu ahaa casarkii duruuf culimmada dhexdooda ku timid daraaddeed sidaa daraaddeed waxaan ku soo dhowaynaynaa sheekh maxamed cabdi umal falyatafadal mashkuuran wajazaahu allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله الإسلام منهج الحياة إسلامك وطريقي نلشع ومؤتمرك cinwaankiisa wuu xambaarsan yahay waxaana soo hoosgelayaa wax alla wixii muxaadaraad ah ama kelimaad ah ee la soo jeediyey iyo wax ka badanba islaamku waa dariiqa nolosha waa kelimo ka turjumaysa diinta aan haysanno ee ilaahay tabaaraka wa tacaala ina siiyey ee igu inoogu nicmeeyey ee igu qaalisan uguna qiimo badan nicamka aan haysanno ilaahay ina siiyey tabaaraka wa tacaala ayay ka turjumaysaa waxayna leedahay diinta islaamka ayaa dariiq u ah oo jid u ah nolosheenna adduunyo dabcan isla iyadaasaa dariiq iyo jid u ah nolosha saxda ah ee aakharana keliyata ma aha middan adduunyo bal adduunka inaad liibaanto aakharana aada liibaanto labada nololoodba jidka loo maro waa islaamka waa marka kelimo muhimmad weyn xambaarsan weyn waxaa isweydiin mudan oon marka hore isweydiinaynaa islaamku muxuu yahay maa macna alislaam kadibna waxaan ka hadli doonnaa in sha allahu tacaala mabda'a isaga ah iyo khasaa'ista uu leeyahay waxyaalaha uu kaga soocan yahay mabaadi'da kale ee uu khaaska la yahay haddii la isweydiiyo la yidhaahdo islaam macnihiisu muxuu yahay waxaa lagu qeexaa alistislaamu lilahi biاltawxiid waalinqiyaadu lahu biطaaca waa hoggaansan ilaahay loo hoggaansamo looguna hoggaansamo keliyeelid inaad u keliyeesho waxa uu gooni u leeyahay oodan cid kale la wadaajin iyo hoggaansan aada u hoggaansato isaga uguna hoggaansanto inaad amarkiisa qaadato iyo sharcigiisa ood isaga ateecdo marka islaam macnahaas waa waa hoggaansan oo keliyeelid ah iyo hoggaansan oo taaco ah amarkiisa qaadato wuxuu ku faray wuxuu kaa reebayna aada dayso islaam macnahaasuu xambaarsan yahay sidaa markii la yidhaahdo wuxuu noqonayaa mabda' iyo diin iyo manhaj ay la yimaadeen rusushuu ilaahay soo diray oo idil kutubtuu ilaahay soo dejiyoo dhanna manhajkaasay ka turjumaysa laga bilaabo nebiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ilaa la soo gaadho khaatama alambiyaa oo nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kulligood waxay la yimaadeen ilaahay ha la keli yeelo waxna yaan lala wadaajinin isaga keligiina ha la ateeco oo ha laga amar qaato oo sharcigiisa ha la qaato kulligood marka waxay la yimaadeen islaannimay la yimaadeen kutubtii oo dhanna islaam bay ahayd oo dadka ugu yeedhaysay rusushoo dhanna islaam bay ahaayeen dadkana ugu yeedhayeen macnahana waa macnaha uu qur-aanku taqriiriyey meelo fara badan oo ambiyada uu ku tilmaamay inay muslimiin ahaayeen sidaa marka la yidhaahdo macnaheedu waxay noqonaysaa diintu mid unbay ahayd diintu mid bay ahayd asalka diintu mid buu ahaa allah tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim fii suurati ashuuraa macnahaasuu ku tilmaamay wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waaladii awxaynaa ilayk wma wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimuu ddiina walaa tatafaraquu fiih allah wuxuu idiin jideeyey oo diinka xaggiisa idinka jideeyey wixii uu u dardaarmay nebi nuux iyo kii adiga aan kuu waxyoonnay nebi maxamed ah iyo wixii aan u dardaarannay ibraahiim iyo muuse iyo ciise oo maxay ah an aqiimu ddiin diinka toosiya walaa tatafaraquu fiihi diinka ha ku qaybsaminoo ha iskhilaafina oo mid ku ahaada u fiirso diin mid ah bay rusushaasoo dhan ka turjumayaan yay yihiin nebiyullaahi nuux ibraahiim nebi muuse iyo nebi ciise iyo rasuulkeennaa la magacaabay intoodaasi waa shanta rasuulee laysku yidhaahdo ululcasmiga oo rususha ugu fadli badan waayo rusushu aada u fara badan oo sida xadiiska nebiga ku yimid saddex boqol iyo ziyaado gaadhaya shantaasaa u fadli badan ayagaa haddana sii kala fadli badan shantoodii baa marka la magacaabay shantaa wixii loo waxyooday oo ah diinka toosiya hana isku khilaafine mid ku ahaada diinku waa mid marka waana diinkii ka dhexeeyey diinka ka dhexeeyey wuxuu yahay qodobo asaasi ah oo kutubtii ay la yimaadeen rusushaasi ka dhaxeeyayoyna isku khilaafsanayn diimahana asal u ah waayo diimaha samaawiga ah asal u ah oo macnaheedu ay tahay ilaahay keligii ha la caabudo keligiina ha la ateeco kadib baa waxay ku kala gedisnaanayaan nolosha iyo axkaamteeda qaybo ka mid ah yacni sida rabbi tabaaraka wa tacaala uu u sheegay nebi walba wuxuu u yeelay yacni waxa weye shircatan wa minhaaja shircatan wa minhaaja bimacnaa jid iyo shareeco iyo axkaam markaa uu joogo nolosha jirta munaasib u ah ayaa nebi walba gooni loo siinayaa laakiin asalkii weynaa isku mid bay ka yihiin yacni waxay ka dhigan tahay geed jirriddiisa ama salkiisa iyo laamo geedkaasi uu leeyahay laamuhu waa waxyaalahay ku kala gedisnaayeene ay keenaystay duruuftii mujtamacaadku ay ku noolaayeen jirridda iyo salkuna waa mabaadidii waaweynaa ay ku midaysnaayeene mid ku ahaayeen si kale haddii loo yidhaahdo nebigeennu wuxuu ka cabbiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh naxnu macaashira alanbiyaa'i awlaadu callaat diinunaa waaxid haddaannu ambiyadii ilaahay nahay wuxuu rasuulku yidhi sal lla lay wasalam waxaannu ka dhigannahay sidii carruur isku aabba ah laakiin hooyooyinkood kala duwan yihiin diintannaduna waa mid buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh carruur asalka ka midaysan oo abtirka ka midaysan oo isku aabba ah laakiin maxay ku kala gedisan yihiin hooyooyinkii bay ku kala gedisan yihiin kan waa bahebla kanna waa bahebla kanna waa bahebla laakiin asalkiiyo abtirka way isugu yimaadaanoo waa isku aabbo ambiyadu waa sidaasoo asalka diinta isku mid bay ka ahaayeen usuusha waaweyn way ka midaysnaayeen laakiin sida carruurtaasi isku aabbahaba hooyada ay u kala duwan yihiin bay axkaamta qaarkood munaasabaadka keeneen iyo muxuu ahaayey bay ku kala duwanaayeen taa macnaheedu waxa weeye marka adyaantii ilaahay uu soo dejiyey rususha u soo dhiibay dhammaanteed islaam buu ahaa a sidaas daraaddeed baa rabbi tabaaraka wa tacala nebi ibraahim muxuu ku yidhi aslim muxuu yidhi qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin nebi yacquub carruurtiisi wuxuu ku yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun nebiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin marka diinta islaamku waa khalad in la yidhaahdo waxay ka bilaabatay nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh diin islaam marka la yidhaahdo waa diinu alanbiyaa'i jamiican laakiin kitaabka qur'aanka ah oo kutubta ugu dambeeyey oo axkaam ka gedisan kutubtii hore wata laakiin asalka kala midaysan ayuu nebi moxamed la yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax badanoo kutubtii hore ku taallayna wuu bedelay oo waa la nasakhay laakiin asalka isku mid bay ka ahaayeen islaamku horta waa kaa waa midda allah tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim uu ku yidhi ina addiina cinda allahi alislaam diin ilaahay agtiisa waa uun islaannimo diini alla agtii waa uun islaannimo yacni waxaan islaannimo ahayn ilaahay agtiisa diin kama ah waxaa kaloo dhan waxba kama jiro aayad dambee ka dambaysa alla wuxuu yidhi fain xaajuuka faqul aslamtu lilahi waman ittabacan waqul liladiina uutuu lkitaaba walumiyiina aaslamtum fain aslamuu faqad ihtadow wain tawallow fainamaa calayka albalaaq wallahu basiirun bilcibaad hadday kula murmaan oy kula doodaan waxaad ku tidhaahdaa war anigu ilahay baan u hoggaansamay aniga dadka i raacsanna ilaahay bay u hoggaansameen anigiiyo dadka i raacsanee dariiqayga haya allaan u hoggaansannay isagaan keli yeelaynaa isagaan ka amar qaadannaa oon ateecnaa waxaad ku tidhaahdaa kuwii kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaariyo mujtamacaadkii kutubta loo soo dejiyey iyo umiyiitan aan waxba garanaynin carabtan aan waxna qorin waxna akhriyin labadoodaba waxaad ku tidhaahdaa a aslamtum war ma hoggaansateenoo ilaahay ma u hoggaansanteen fa in aslamuu faqad ihtadow hadday hoggaansameen way hanuuneen markaa haddayse jeedsadaanoo hoggaansankaa ay ka jeedsadaan dee adiga inaad gaadhsiiso unbaa xilka ku saaran ahaa wixii intaa ka dambeeya iyagii ilaahay isu dah soo ma marka islaamku macnihiisu waxa weeye waa allah oo tabaaraka wa tacaala loo keli yeelo xuquuqdiisa isaga keligiioo la ateeco sharcigiisoo la raaco macnahaasuu leeyahay macnahaas islaamku uu leeyahay macno aan ahayn iyo diin aan ahayn iyo sidaa wax ka gedisanna alla aqbali maayo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin islaamka diin aan waxaan ahayn ruuxii diin ahaan u raadiya waxaan islaam ahayn buu diin ka dhiganaya ilaahay ugu dhowaanaya allah tabaaraka wa tacaala ka aqbali maayo aakharana kuwa khasaaray buu ka mid yahay sidaas daraaddeed yahuudiyadu khadkii way ka baxday dariiqii way ka leexatay nasraaniyadu way ka leexatay adyaantaa kalee asalaynan u ahayn diin samaawiya warkeeda iska baddaa hunduusiyada iyo buudhisamka iyo warkooda iska baddaa waxaas yacni waxa weeyaan majuusiyada iyo yacni waxaasi iyaga warkooda daa kuwii xataa asalkooda kutub samaawiya ay lahaayeenoo rasuul lahaa ayaa dariiqii ka leexdayoo diintii islaamka ahayday rusushu la yimaadeen bay ka leexdeen oo meeshii tawxiidkiiyo keliyeeliddiina shirki bay u leexdeen inay ilaahay iyo addoommadiisa wax wadaajiyaan inay yidhaahdaan ciise waa wiil ilaahay ama waa ilaahay ama waa qayb alle ka mida yahuudi ay yidhaahdaan cusayr waa wiil ilaahay shirkiyaad ay galaan oo ilaahay xuquuqdiisii ku tuntaan wahaakadaa nasaarana halkaasay ka dhacday diintii ilaahay soo dejiyey marka way ka leexdeen mana matelayaan hadda dadka ku socda ee dariiqii haya nebiyadii iyaga loo soo diray nebi ciise iyo nebi muuse iyo ambiyadii dariiqoodii waxaa haya dadka nebi maxamed raacsan leanna diintay la yimaadeen nebi maxamed baa nooleeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii markaa la nasakhay oo qur-aanku beddelay mooye intii kale isagaa boodhka ka jafay sidaas daraaddeed markay sheegteen nebi ibraahim markay sheegteen nebi ibraahim ayaa waxaa lagu yidhi ina أwlى الnaasi biibraahiima laladiina اtabacuuhu wahada الnabiyu wاladiina aamanuu macahu baa leyy soo ma wاladiina macahu soo maayn yacni waxa weeye dadka ibraahim ugu xiga ibraahimkan aad sheeganaysaan dadka ugu xigaayey waa dadkii isaga raacee rumaysnaa iyo nebigan nebi maxameda salawaatu rabbi wasalamu calayh iyo dadka isaga raacsan kuwaasaa nebi ibraahim ugu xiga maxaa yeelay dariiqiisii bay hayaan ciise annagaa ka xigna oo nebi muuse annagaa ka xigna leanna dariiqiisii baan haynaa dariiqay keeneen ayaan haynaa oo nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uga dambeeyey oo uu nooleeyey saas daraaddeed islaannimo horta waa mabda'a weyn oo ilaahay xaggiisa ka yimid tabaaraka wa tacaala diin aan sidaa ahayn ruuxii raadiyana ilaahay tabaaraka wa tacaala ka aqbali maayo diinkaa marka islaamka macnahaas leh waa midda ilaahay raalli inooga noqday waana nicmada weyn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala u ina siiyey nicmo ka weyni ma jirto nicamka kaleen haysanoo dhan waa nicmooyin adduunyo oo aan qiimo weyn ku fadhiyin hadday tahay abuuristii lagu abuuray ka soo qaat caafimaadka carruurtaad haysato xoolaha aad haysato kulli markaad isku darto mabda'aaga iyo caqiidada saxda iyo islaamnimada baa kulli ka qaalisan sidaas daraaddeed baa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu aad u tanwiihiyey nicmadaa iyada ah oo dadka intooda badan ayba moog yihiinba allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diinan maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinnii korkiinnana aan ku dhammaystiray oon ku taam yeelay nicmadaydii islaamkana diin ahaan aan raalli idinka noqday waxay soo degtay aayaddaas sanadkii tobnaad ee hijriga nebiga xajkii ugu dambeey uu xajiyo maalin carafa ah asagoo banka carafa taagan gelinka dambe casar kadib ayay aayaddani soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii xadiidka fi saxiix ku yimid nin yahuudiyaa cumar u yimid markaasuu yidhi cumarow qur'aankiinna waxaa ku jirta buu yidhi aayad hadday annaga nagu soo degi lahayd macshar alyahuud aannu maalinkaa ka dhigan lahayn munaasabad ciid oo weyn baan ka dhigan lahayn markaasuu yidhi waa aayadee wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina markaasuu yidhi cumar waan garan buu yidhi meeshay ku soo degtay iyo maalinkay soo degtay munaasabadday ku soo degtay waan garan buu yidhi markaasuu tilmaamay inay xilligaas soo degtay waa maalin weyn marka yowmu carafa waa maalin weyn macnaheedu waxa way tilmaamaysaa marka allah tabaaraka wa tacaala nicmada uu aad raalliga inooga noqday ee uu ina siiyey waa islaamka waa diintaa qiimaha badan wa allana tabaaraka wa tacaala addoommadiisa ma wada siinin addoommada waxyaabaa ka dhexeeya waxna kama dhexeeyaan waxyaabaa ka dhexeeyo caafimaadku waa ka dhexeeyaa cuntadiiyo cabbitaanku waa ka dhexeeyaa xoolaha iyo carruurtu waa ka dhexeeyaa gaadiidka iyo guryuhu waa ka dhexeeyaan laakiin mabda'a iyo diinta saxda ii kama dhexayso addoommada qaar buu ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala qaarna waa ka qadiyey kuwa uu siiyeyna wuu doortay kuwa uu ka qadiyeyna wuu ka tegey saas daraaddeed hadduu ilaahay muslim kaa dhigoo diin saxa ku siiyey caqiide saxa ku siiyey alla waa ku doortay haddii lagaa qadiyeyna waa lagu nacay waadihi alxaqiiqa haadihi hiya alxaqiiqa saas daraaddeed baa rabbi tabaaraka wa tacala qur-aanka laftiisa ku cabbiray qur-aanka laftiisa uma awratna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illaah kitaabka qur'aanka waxaan dhaxal u siinay addoommada kuwaan doortay buu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala kuwaan kala baxay oon addoommada ka doortay oon ka xushay oon jeclaaday kuwaasaan qur'aanka u siiyey dhaxal ayagiibaa marka kala duwanoo waxoogaa waxay isugu jiraan saddex kooxood daalim linafsihi iyo muqtasid iyo saabiq bilkhayraat daalim linafsihi waa ruux iska gelabgelab ah diintii waa rumaysan yahay waajibaadkii waxbuu la yimaadaa xaaraamtiina waxbuu qastaa muxuu ahaay waa ruux iska gelabgelabho wax badan isku qasay khalata camalan saalixan wa aakhara sayi'an waase muslim kaa isagaa waa daalim linafsihi laakiin doorashada guud wuu ku jiraa ilaahay kama tegin ma nicin mar hadduuba iimaan iyo islaamnimadii guud uu haysto waajibaadkiina wax kala imaanayo xaaraan haba qasto waxyaalaha qaarkoode laakiin doorashada guud wuu ku jiraa ka labaadna waa muqtasido waa ruux dhexdhexaad ah waxay culimmadu yidhahdaan waa ruuxa waajibaadkana guta dembiyada waaweyn iyo xaaraamta waaweynna ka fogaada waxyaale laga fiican yahay marmar iyo makruuhaadka iyo wuu iska yar qastaa waajibaadkana wax badan kuma daro oo sunnooyin ah laakiin waajibka waa ka adag yahay kaas waa muqtasid muqtasidkaasi hadduu sidaa ku dhinto jannaduu gelaya cadaab ma marayo labadoodaba waxaa ka fiican koox kaloo la yidhahdo saabiq biidni illaah saabiqu waa dad tegay wey kuwaas waa dadka waajibaadka guta waajibaadkana sunnooyin raaciya soonkii waajibkaa soon sunna a bay ku daraan salaaddii waajibka soon waxay ku daraan salaad sunno ah oo fara badan bay raaciyaan sekadii waajibkahay sadaqa sunnaoo fara badan bay raaciyaan waajib ahayn cibaadaadkii laasimka ahaa siyaaday raaciyaan oo la socota xaaraantii ka fogaada la yidhina xaaraanta kamayna fog keligeed kamayna fogaanin iyadiina way ka carareen wixii ka agdhow oo dhanna way ka carareen wax alla wixii xaaraamta ka agdhow makruuh ah laga fiican yahay wayba ka durkeenba qoladaasi qole la gaadhi kara maaha saabiq bilkhayraati biidni illaahi waa waa qolada alla yidhi waasaabiquuna asaabiquuna ulaa'ika almuqarabuun saddexdaa kooxoodba ayagoo u qaybsamaya oo saddexdaa nooc noqonaya laakiin waxay ka midaysan yihiin ilaahay baa doortay marba haddii iimaan saxa iyo mabda' saxa iyo caqiide saxa uu ruuxu haysto ilaahay baa doortay marka waa doorasho rabbi tabaaraka wa tacaala allah marka diintaasuu inooga raalli noqday oo diintaasuu inala jeclaaday saas daraaddeed baa waxaa waajib ah wixii ilaahay raalli kaaga noqday inaad raalli ku noqoto wixii rabbigaa ku siiyey raallina kaaga noqday soo inaad raalli ku noqoto maaha waa inaad raalli ku noqoto maxaa yeele rabbigaa baa maslaxadeenna iyo danteenna yaqaana rabbigaa siduu kula rabay dantaadu ku jirtaa raalli ku noqo marka xadiiska nabigeenna salawaatu rabbi wasalamu caleyh wuxuu tilmaamayaa daaqa طacma aliimaan man radya biاllahi rabban wabiاlislaami diinan wabimuxamadin nabiya iimaanka macaankiisa waxaa dhadhamiyoo hela ruuxii allah rabbinimo raalli ugu noqda islaamkana diin ahaan raalli ugu noqda muxamedna nebinimo raalli ugu noqda ruuxii diinta islaamka diin ahaan ku qanco raalli ku noqda ilaahay tabaaraka wa tacaala iimaankii macaankiisa iyo dhadhankiisuu siinaya oo helaya marka inaan raalli ku noqonno waa lagaa maarmaan sideedabana waa inaan ogaanno ibni aadamku ibni aadamku inuu wax caabudo oo cid adeeco oo diin uun raaco waa ku qasban yahay ama diin bini aadan dejiyey ama diin shaydaan dejiyey ama diin alle ka soo jeeda ibni aadamku inuu addoon noqdo addoonnimadu waa sifo laasim ah oo ibni aadamku uusan ka hoos bixi karin adigu ama sanka taag ama iskibri ama isqaadqaad addoon baad tahay cid unbaana ku addoonsata ood addoon u tahay cidda aad addoonka u tahayna waa ciddaad raacsan tahay ood amarkiisa qaadato ood sharcigiisa ku socoto kaasaad addoon u tahay addoonnimadu marka waa sida midabkaagoo kale waayo ama waa sida yacni jidhkaagoo kale waayo waa sifo kugu dheggan oo addoonnimo kama hoos bixi kartid dadkuna waa un laba wax saddexeeya ma jiro qaar shayaadiintay addoomma u yihiin shayaadiintaasi ama kuwa jinka ha noqdeen ama kuwa insiga ha noqdeen shayaadiintaasay ka amar qaataan shuruucda u dejisa iyagay amarkooda yeelaan ama shayaadiinta muuqatee bini aadamka ha noqdeen waa dawlad waa nidaam waa oday xeer dejiye ah andimaa loo dejiyay iyagay ka amar qaataan ama islaam ha sheegto ama gaalnimo ha sheegto qaarna shaydaan ooyna arkaynin oo qoladaasi soo amra ayuu toos u caabudaa shayddaankaa amra shayddaankaasuu ka amar qaataa ma arkayo oo sida rabbi tabaaraka wa tacaala uu sheegay isagu wuu idin arkaa laakiin idinku ma aragtaan laakiin amar buu siinayaa markuu yidhaahdo zinayso waa zinaysanaya markuu yidhaahdo wax dil waxbuu dilaya markuu yidhahdo iska seexo waa seexanaya markuu yidhaahdo soco waa soconaya markuu yidhaahdo wax khariba wax xad uu xadaya wahaakada shaydaan baa marka ku shaqaysto amarkiisa u qaataa marka laba mid dad waa dadkaasoo waxay caabudaan cidaan alla ahayn bay ka amar qaataanoo ku xidhan yihiinoo shuruucda u dejiyo oo nidaamka u sameeyo oo makhluuq bay addoommo u yihiin qolada kaleetana waa qolo allah keligii caabuda tabaaraka wa tacaala marka laba gooroba addoon baad tahay laakiin addoonnimadaa kala fiicanoo markaad rabbigaa addoon u tahayna waa sharaf oo waa karaamo oo waa cizi oo waa xorriyad markaad addoommo addoon u tahayna waa dullinnimo soo ma shayddaan baa ku addoonsaday waa dullinnimo nin madaxaa ku addoonsaday waa dullinnimo oday reereed baa ku addoonsadoo shuruuc kuu dejista oo amar ku siiya waa dullinnimo addoon baa ku addoonsaday waa dullinnimo laakiin markaad addoommada oo dhan xeerkooda intaad ka baxdo allah keligii aad hoos tagto xor baad tahay addoommadoo dhan baad ka xorowday soo ma xor baad tahay midda labaad weeye cizi iyo karaamaad leedahayoo dee rabbigaa tabaaraka wa tacaala cid aan ahayn kumaba xidhnidba addoonnimadu marka waa sifa laazim ah haddaad alla addoon u tahay keligiina waa karaama iyo sharaf haddaad addoonnimadiisa ka baxdana cid kale unbaa ku addoonsan doonta adigu weligaaba meesha addoonta u kac saas daraaddeed baa rabbi tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi alam achad ilaykum yaa banii aadama anlaa tacbuduu shayطaana inahu lakum caduwun mubiin wa an icbuduunii hada siraatun mustaqiim war ibni aadamow soo idiinma dardaarmin oo idinma dhihin buu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala shaydaan ha caabudina waa cadow cadownimadiisu iska caddahaya cadow buu idin yahay ha caabudina anigase i caabuda dariiqa saxdee toosani waa inaad aniga keligay i caabudaan eh u fiirso labada laysgarab dhigay shaydaan ha caabudina aniga keligay i caabuda inna allay caabudaan makhluuqaad arkaysaan aadamaha aad arkaysaan inna alle keligii bay caabudaan inna shaydaan bay caabudaan shaydaan markay caabudayaanna wuxuu u soo marayaa shayaadiinta insiga ah ay isku midabka yihiin ee bini aadamka ay isla yihiin ay wada shaqaystaan buu usoo maraya soo ma a yaani waa ka qur-aanku inoo sheegay shayaaiina aljinni waalinsi yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruura shayddaankaasi jinnigee qarsoon kuwan insiga ahee aynu isla dhalannay isla midabka nahay ee basharka ah buu soo isticmaalayaa kuwii baa marka adigana ku addoonsan shuruuc kuu dejisan amar ku siin nidaam kuu samaysan ayagii baa ku addoonsanaya marka ayagana yaa ka sii dambeeyaoo gadaal ka taagan shayddaankii jinka ahabaa gadaal ka taagan oo amar siinaya iyagana adiga waxa weeye shayddaan baad addoon u tahay markaad rabbigaa addoonnimadiisa ka hoos baxdoo lagu kari waayo addoon markaad rabbi u noqotona waa sharaf oo nebigeenna salawaatu rabbi wasalamu caleyh u fiirsada maxaa lagu ammaanay maqaamaadka ugu qiimaha badan ee nebiga lagu ammaano addoonnimaa lagu ammaanay maqaamaadka habeenkii la dheelmay oo baytulmaqdis loo dheelmay haddana kor loo sii qaadayoo samaawaadka sare la geeyey habeen aad u qiimo badan bay ahayd dhacdo aad u qiimo badan bay ahayd oo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taariikhdiisa u maray markii laga sheekaynayay qur-aanka kariimka ah sifada nebiga la siiyey tilmaanta waa inuu addoon yahay maqaam sare wey haddana tilmaantiiyo sifadu waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala siduu ku tilmaamay suuratu bani israa'iil ama suuratu lisra subxaana aladii asraa hee bicabdihi a waxaa nasahan allaha dheelmay addoonkiisa bal sida loo ammaanay fiiri maxaa lagu ammaanay inuu addoon yahay laakiin yuu addoon u yahay allah soo ma inaad allah keligii addoon u noqotahay marka waa sharaf aan sharaf ka dambaynin waay sidoo kaleete marka waxyigu ku degayo oo malakul jibriil u imaanayo oo uu hadalka rabbi qaabilayana waa maqaam aad u sarreeya iyadana addoon baa lagu tilmaamay tabaaraka aladii nazla alfurqaana hee calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waa addoonkiisii nebi ciise iyo malaa'igtu lan yastankifa almasiixu wala almalaa'ikatu almuqarabuun a lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabda lilah wala almalaa'ikatu almuqarabuun nebi ciise kama santaagayo iskalamana weyna inuu addoon ilaahay yahay malaa'igta ilaahay agtiisa ka dhowna ee qiimaha badanna ee malaa'igta ugu qiimaha badanna iyaguna iskalama weyna iskamana kibrina kamana santaagayaan inay addoommo ilaahay yihiin soo ma addoon alla noqo waa sharaf waa karaamo waa cizi waa xorriyad laakiin addoon addoon u noqo waa dullinnimo soo ma waa dullinnimo diinkani marka wuu ku xoraynaya markaad muslim noqoto alle keligii rumaysanta rasuulka ateecsanta shareecada raacsanta iyada ka amar qaadato asaga keligii aad caabudo waxaad tahay ruux xor ah cid kaleeto oo ku maamulata ma jirto shaydaan farahu kaala bixi kuma maamulan karo shayaadiinta insiguna kuma maamulan karaan maxaa yeele nidaamkoodii baaba diidan tahayba hadday ku maamushaana way uun ku qasbi uun maalmo yar bay ku qasbi karaan adoo diidan sidaas daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala nidaamku inoo soo dejiyey kaa isaga away waa midka sharafka iyo qiimaha iyo karaamada iyo ciziga iyo dadnimadu ku jirta wa haddii kale waa dulloobi waa dulloobi oo dadka diinta ka tegey waa dullaysan yihiin intaan aakharaba la gaadhin bay addoonka adduunka ku dullaysan yihin shayaadiintaasaa dullaysanta idan xaqiiqada aan gaadhaynaa waxay tahay islaamku waa diinta xaqa ah islaamku waa diinta xaqa ah waana dariiqa nolosha ee saxda ah laakiin waxaynu isweydiinaynaa fahamka islaam markaan leenahay maxaan ka wadnaa maa huwa almafhuumu asaxiix lilislaam fahamka saxda ah ee islaam uu leeyahay maxay tahay sidaa markaynu idhahno wuxuu noqonayaa islaamku waa nidaam alla soo dejiyey oo nadaaminaya nolosha qaybaheeda kala gedisan oo idil a waa nidaam rabbaani ah oo yunadimu jamiica shu'uuni alxayaati albashariya bini aadamka noloshiisa dhammaanteed qaybaheeda kala gedisan ayuu shuruuc iyo nidaam u dejinaya oo hagaajinaya oo nadaaminaya bal iskaba dhaafisaan tilmaannay nolosha basharkee adduunyada keliya maahe tiisii aakharana wuu u nadaaminayaa tiisii aakharo andimadan maanta adduunka ka jirtao dhan kulli markaad isku dartaan waxay ka hadlayso waa muddada gaaban ee dhulka korkiisa joogta waay soo saas ma muddada gaaban ee dhulka korkiisa joogto bayyay ka hadlay laakiin haddaad dhaafto ood adduunkan dhaafto wixii ka dambeeya waxna kaaga sheegi mayso waxbana kama taqaanaba laakiin diinta islaamku adduunkanna nidaam iyo shuruuc bay u dejinoy way ku hagaajin aakhiradaadii iyo midda dambe loo socdee abadigee rasmiga ana ayadana way ku hagaajinoo way ku hagi waa diinta noocaasa wa sidaas daraaddeed ayaa diintani ay tahay marka la yidhaahdo islaam la yidhaahdo bimacnaa waxa weeye noloshaadii oo dhan sharci u taliyo waay nidaam maamulo waay a nidaam noloshaadoo dhan u taliyo waay noloshaada qaybaheeda kala gedisan noocay dooni ha noqoto khasaa'is buu marka leeyahay islaamku wuxuu leeyahay waxyaalo uu kaga gedisan yahay diimaha kale waxaa ka mid a alrabbaaniya alrabbaaniya diinka islaamku rabbi buu ka yimid allihii kownkan abuurtay ee iska lahaa ee u taliya ee uu ku dambayn doono ee gacanta ku haya ee xogogaalka u ah allahaasaa diinkan soo dejiyey isagaa sargooyey isagaa nidaamkiisa sameeyey isagaa soo dejiyey waa hadalkiisii xikmad xeel dheer buu ku salaysan yahay ogaantiisii yacni cilmigiisa waxa joogiyo waxa soo socdaba uu ka warhayo buu ku salaysan yahay shuruucdiisu waxay ku salaysan tahay shay walba meeshii munaasibku ahayd buu dhigay maxaa yeelay lama gafo allah tabaaraka wa tacala basharku aqoontiisa markaad fiirisana way xadidan tahay wixii markaa ka hor muuqdo unbuu qiyaasi karaa xikmaddiisa markaad fiirisana intuu wax meel dhig is yidhaahduu la seegaa oo soo ma laakiin rabbi tabaaraka wa tacaala waa xakiim sifaadkiisana xikmaddaa ka mid a shay meel lama seego cilmigiisuna waa waasicoo waxa imaan doona iyo wax yimid iyo waxaan dhicin iyo waxaan dhici karinba haddii la qadaro inuu dhaco suu u dhici lahaa buu garanaya shareecadiisu marka waxay ku salaysan tahay rabbaanimadaasi waa sifo ay leedahay on lala wadaagin andimada kale oo dhan aad basharku ku kala socdo ee ay dejisteen waxaa ka muuqata dacfigii cidda dejisatay basharka dacfigiisaa ka muuqda caqligiisiibaa daciif ah garashadiisiibaa daciif ah fahamkiisaa daciif ah haa niyadiisaa daciif ah abuurkiisaa daciif ah sharciga ka soo fulana waa daciif sharciga ka soo fulan leanna sharcigu wuxuu ku salaysanyahay cidda samaynaysa garashadeediiyo aqoonteediiyo waayo aragnimadeediiyo waxay ku salaysan tahay xikmaddiisay ku salaysan tahay sharciguna sifaadkii unbuu qaadanaya saas daraaddeed baa shuruucda basharku uu dejiyo waxaad arkaysaa mar kasta dib baa loogu noqonaya maantaa baarlamaanku fadhiisanayaa sharc sharci baa la baasmaraynayaa waa la tijaabinahayaa sanad laba sano markuu socdo waxaa la leeyahay maya a maya ma saalix ma ah munaasib maaha dhib badan buu keenay maxaa la sameeyaa walaa in la bedelo baarlamaankii iyo majaalisu tash- majliskii tashriica dib loogu celin war waxaad ha- soo saarteen laba sano ka hor saalix ma ahe ku noqdaa laleeyahy ayagu haddana fadhiisan maya bal wax wareejiyo ku kale haddana soo saaraya laba sano saddex sano kadib haddana waa ka ama sanad kadib saalix ma aha leanna waxaa dejinayaa waxay yihiin wax iyaga dhanba bashar ahoo aqoontooda iyo garashadooda iyo caqligoodu naaqisya soo saas ma laakiin u fiirso sharciga rabbi soo dejiyey tabaaraka wa tacaala kun iyo dhowr boqol oo sano ka hor baa qur'aankani soo degay sunnada nebiguna uu ka tegey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa maanta wax dib u fiirin la yidhaahdo iyo wax ka bedel iyo taasi munaasab ma ahe bal waxoogaa mid kale ha lagu bedelo ma lahan maxaa yeelay markay soo degaysayba waxaa dhigay allaha og isbeddelka adduunka ku imaan doona waxa soo socdoo dhan waa la ogaa allihii ogaabaa sharcigan ku saleeyey isma bedelo marka rabbaaninimadaasi lalama wadaago marka islaamnimada lalama wadaago waa nidaam rabbi xaggiisa ka yimid oon lala wadaagin waa waxaa ka mid a khasaa'ista ay leedahay islaamku uu leeyahay ashumuuliya shumuuliya waa gudo weyn waa nidaam guda weynoo loogu talagalay zaman kasta iyo makaan kasta iyo xaalad kasta iyo isbeddel kastoo adduunka ku yimaado axkaamtiisuna shumuuliyay leedaho waa caam way gudaweynta oo wuxuu ka hadlayaa caqiidadii oo wuxuu ka hadlayaa cibaadadii oo wuxuu ka hadlayaa xeerkii qoyska oo wuxuu ka hadlayaa dhaqaalihii oo wuxuu ka hadlayaa nidaamkii dastuurka iyo xeerka ayuu ka hadlayaa iyo qadaaga oo oo wuxuu ka hadlayaa siyaasaddii iyo calaaqaadkii oo wuxuu ka hadlayaa milatarigii iyo dagaalkii oo wuxuu ka hadlayaa nidaamkii cuquubaadka tacsiirtii xuduuddii cuquubaadkii waa diin marka dhammaystiranoo hal shay aan ka tegin waayo axkaamtiisu waa shaamil shaygaad u baahan tahay adigu sheeg meel unbaa laguugu sheegi arrintaa iyada ah cid kale iska dhaafay xataa waxaa ka markhaati kaca yahuudda sunan abi daawuud waxaa ku sugan nin yahuudiya wuxuu u yimid salmaan alfarisi saxaabigii la dhihi jiray markaasuu ku yidhi salmaanow ilaahay baan ku dhaartee nebigiinnu wuxuu idin baray wax kasta xataa qaabkaad musqusha u geli lahaydeenna ha noqdee xataa markaad saxaroonaysaan oo kaajaysaan xataa wuu idin baray qaabkaad u samayn lahaydeen waa yahuudi markaasuu salmaan wuxuu yidhi haa buu yidhi haa buu yidhi waa runtaa haa wuxuuna baray markaan musqusha gallo dhankaan u jeedsan lahay labada gacmood midaan isticmaali lahay qaabkaan isu daahirin lahay haa war diin musqusha shuruuc u dejiyey yaa musqushii shuruuc baa loo dejiyey markaad gelayso lugtaa hormari qaabkaa u fadhiiso waxaa akhri markaad ka soo baxayso waxaa akhri sidaa iyo sidaa isu daahiri shuruuc musqusha gudaheeda ah waay min absad nawaaxi lxayaa waay nolosha qaybaheeda qaybaha ugu basiisan bay ka mid tahay musqushu soo saas ma war diinka musqul shuruuc u dejiyey iyo qaabkii loo geli lahaa qaybihii kalee nolosha ka muhiimsanaa ka warrama dhaqaalihii ka warram oo siyaasaddii ka warram oo dastuurkii ka warram oo qoyskii ka warram oo fardigii ka warran oo caqiidadii ka warran oo cibaadadii ka warran kulli waa wada ka muhiimsan yihin marka diinkani waa diin ku caanbaxay ashumuuliya axkaamtiisa iyo shuruucdiisu waxay ka tagtay male laakiin waxaa nasiib xumaa dadkii diintan dadkii diintan haysibaa in badanoo ka mid a aan fahamkaa iyo sidaasi aan u haysanin shumuuliyadiisa waxaa ka mid a ibni aadamku laba qaybood buu ka kooban yahay labada qayboodoo uu ka kooban yahay ruuxu qaybna waa jidhka qaybna waa ruuxda qaybna waa ruuxda qaybna waa jidhka ruuxdu waa cunsur aan la garanaynin aqoon badanna wax badanna ilaahay hadda aan adduunku ka garanayn nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii rabbi weyd markii la yidhi wayas'aluunaka cani اruux maxaa loogu jawaabay qul iruuxu min amri rabbii waxay ku weydiinayaan ruuxda ee waxaad ku tidhaahdaa ruuxdu waa amar rabbi waa arrin rabbi ilaahay hadda adduunku khubaradiisa iyo culimmadiisa si kasta inta laysugu dayey baa waxaa la garan waayey maxay tahay ruuxdan ama naftan bini aadanka markuu ku jirana uu nool yahay markay ka baxdana uu dhimanayo muxuu yahy qaarkood waxay dhahen waa wareegga dhiigga ma aha isagoo dhintay buu dhiiggii weliba hadda kusii jiraa qaarkoodba meel bay ku dhufteen wax la garan kara ma aha waa amar rabbi halkaa looma dhaafin waa amar rabbi waa jawaab kooban sooma jawaab duuduuban waa halkaa haddaad dhaafto waad wareeri saas way macanaha jidhkan markii la sameeyey waxbaa lagu afuufay waxbaa la geliyey wixii intuu ku dhex jiro waa ka ruux nool baa tahay haa waad shaqaysanaysaa waad ordaysaa waxbaad kala rogaysaa waad socotaa jidhkaagii oon waxba laga jarin oo kaamil ah unbaa intii lagala dhex bixi mise jidhkii waa qolof meel yaallo waay jiida oo qabriga geliya wax yar kadibna wuuba urayba soo saas ma bal adugu sirtaa garo jidhkaa maxaa ka maqan sir rabbi dhex geliyey baa ka maqan adduunku maanta waa fahmi la'ya adduunkan maanta kor aaday eele waxaanu soo tijaabinaynaa xidigaha iyo daruuraha muxuu xidigaha iyo dayaxa iyo qoraxda iyo caalamka sanaan ka wardoonaynaa war waxba ha ka wardoonine naftiinna intaad ka war doontaan bal ruuxdan ka warkeena haa dayax baan gaadhada intaad naga daysaan noo sheega sirtan jidhka ku dhex jirtee markay ka baxdana uu noqonayo qolofkaa meesha yaalla waa garan waayeen way ku daaleen way rafaadeen markaasaa waxay leeyihiin cirkaan aadaynaa a wa fii anfusikum afalaa tubsiruun waay soo ma ruuxdaasi marka waa qayb muhim ah jidhkuna waa qayb muhim ah shareecadan rabbi soo dejiyey marka ruuxdii baahideedii way taqaanaayo cuntadeedii iyo cabbitaankeediiyo waxay ku noolaan lahayd bay siinaysaa jidhkiina wuxuu ku noolaan lahaa ee ku sii jiri lahaa iyo cuntadiisii iyo cabbitaankiisii iyo hoygiisii bay siinaysaa soo ma ruuxdiina waa la noolaynayaa waa la kobcinayaa waa la korinayaa waa la ilaalinayaa baahideedii baa la siinayaa jidhkiina sidoo kale baahidiisii baa la siinaya wixii dhibayana waa laga ilaalinaya laakiin shuruucda basharku dejiyey ruux nidaam ay u dejisay oy ku noolayso ma laha saas daraaddeed dadka diinta islaamka rumaysan baa ruuxdoodu nooshahay waxaa kale waa bakhti ruuxu qas danba kama leh kama boorhayaanba shumuuliyada ay leedahay bay ka mid tahay iyo khasaa'ista diintani ay leedahay inay ruuxda iyo jasadka jidhka isku si inay cinaayo u siiso mudnaan u siiso nudum u dejiso kobciso ilaaliso ruuxii bini aadamka ahna takaamul iyo dhammaystirnaan inay siiso waa nooc aadan meel kale ka helaynin waay shareecadan waxaa ka mid a saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala cumuumkaa shareecadu ay leedahay iyo shumuuliyadeeda markuu ka hadlahay wuxuu rabbi yidhi qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiina laa shariika lah waxaad tidhaahdaa salaadayda iyo gowracayga iyo dhimashadayda iyo noloshayda ilaahay baa iska leh allihii kownkan iyo caalamkao dhan rabbiga u ah cid la wadaagtana ma jirto garannay salaadaada oo garannay gowracaaga oo garannay geeridaada wa maxyaaya noloshaydana adaa iskale maxaa laga wadaa yaa adigaa iskale allow lagulamana wadaago bimacnaa noloshayda sharcigaaga iyo amarkaaga iyo keliyeeliddaada iyo caabudiddaada bay noloshaydu ku salaysan tahay luglalamana wadaago noloshaydoo dhan adaa iskale adaana u taliya soo ma noloshaadu maxay ka kooban tahay marka noloshaadu waxay ka kooban tahay midda cibaadada midda caqiidada midda dhaqaalaha midda qoyska midda carruurta midda dhinac walba oy noloshaadu u kacdaba allah iska leh soo ma lalamana wadaago macnaha waxaa laga wadaa sharci keliya nidaam kale lama wadaago saas daraaddeed baynu khaldannahay markaan allah tabaaraka wa tacaala aan islaamnimadii iyo diintu soo dejiyeyna aan sheeganayno waxna ka samaynayno shuruuc kalena aan ku soo barxayno xeer jajab baynu ku barxaynaa waa isla wadanaynaa war sheekh maxay is yeeli baa la leeyahay haa xeerka odayaashu dejiyeen iyo islaamku maxay is yeelayaan haa waa isla wadanaynaa xeerkii gaalo soo dejiyey iyo dastuurkii iyo nidaamkii gaalo iyo islaamkii baynu isku dhex wadan rabnaa markaasaan leenay sheekh maxaa dhib oo ku jira haa maxkamaduhuna dastuurka ha xukumeen annagana dee muslimiin baa nahay oo adduunka hadda watay maxaa maxaa dhib oo keenaysaa war maya xaggay kaa martay laa shariika lah haa cidina kulama wadaagto salaada markaad xidhanayso wajahtu wajhiya liladii fadla asamaawaati walarda xaniifa wma ana min almushrikiin qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabbi alalamin laa shariika lah baad ahrinaysaa markaad iridda ka baxdana laa shariika lah macnaheedii baad jabinaysaa soo saas ma laa shariika lah cidina lama wadaagto nolosha ilahay baa u taliya sharcigiisaa u taliya qaybaheeda kala gedisanna waxaa maamula islaamkaa maamula wax kaloo meesha soo geli karoo la wadaagi karana ma jiro macnaha weeyaan allah tabaaraka wa tacala sidoo kale wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khuطuwaati shayطaan war dadka mu'miniintow islaamnimada gala dhammaantiin shaydaanka tillaabooyinkiisana ha raacraacina dhammaantiin idinkoo ah islaamnimada gala yaa kullii noloshaadoo dhan islaamka soo geli dhaqaalahaaga sidaad u kasbanayso meeshaad ku bixinayso islaamka soo geli qoyskaaga islaamka soo geli caqiidadaada iyo cibaadadaada islaamka soo geli soo ma jeed siyaasad iyo dawlad iyo dastuur soo geli islaamka soo geli udkhuluu fi silmi kaafa dhammaan dhammaan waxba bannaankaa ku reebina maxaa la diidan yahay maya anugu muxuu ahaaye wixii caqiidada iyo shacaa'irta iyo arkaanta iyo wixii ku saabsan shanta ah muslim baan ahay laakiin markay dawlad iyo siyaasad timaado dee maya maxaa dawlad iyo islaam kala galay a sheekh nolosha caamka ah haa nanaan bay leedahay laakiin diin soo ma ah islaam soo maaha dee masaajidka a warka diinta islaamka la-aad diinta masaajidka la-aad baa lagu leeyahy a diinta masaajidka la-aad ma aha allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay islaamnimada wadagala wuxuu rabbi dhaleeceeyey oo aada u inkiray dadka qaarkoodoo diintuu soo dejiyey ee sidaa ahaydee macnaha ballaadhan xambaarsanayd diinkii nooca ahaa qaarkay rabaanna ka qaatay qaarkay rabeenna ka tegey afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin war diinkan iyo kitaabkan qaarna ma qaadanaysaan oo ma yeelaysaan qaarna ma diidaysaan oo ma ku kufrinaysaan fama jazaa'u man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi lxayaati اddunya wa yowma alqiyaamati yuraduuna ila ashaddi alcadaab wama allahu bikaafirin cama tacmaluun dadkaasi adduunkana waa inay ku dulloobaan oo dullinimo adduunka la mariyo waa tan ina haysato maante aakharana cadaabka ugu xanuun badan la mariyo waaye waa kuwee kuwii diinka rabbi ee islaamkaee macnaha weyn qaarna ka qaatay qaarna ka tegey salaaddii way yeeleen tawxiidkii iyo muxuu ahaa cibaadadiina waxbay ka yeeleen laakiin markii dastuurku yimid mid bay iyagu dejisteenoo kii rabbi way diideen dawladii markay timid nidaamkii dawladda diintay ka hoos saareen oo muxuu ahaayey salaaddii iyana waa imaanayaan xajka waa tegayaan war kitaabka mid buu wada ahaa nidaamkani mid wax isku xidhan buu ahaa sharcigani xagga alluu ka wada yimid in idinkaa laydinku wada talagalay maxaad ku kala doorateenoo qaarna ku qaadateen qaarna aad ku diideen maxay ku dhacday waa masale khaldan marka waa laynoo diidan yahay axkaamta markaad fiiriso shareecada sidaad axkaamta xajka ugu dhex jirto suuratu lbaqara axkaamta xajka saad u waddo ayaa waxaa imaanaya aayaadkii dagaalka iyo jihaadka iyadoo dagaalkii lagu jiraa wakhtigii salaaddu soo galayaa markaasaa waxaa imaanaya salaaddii khawfkiiyo sidii loo tukan lahaa soo maarta waa isku dhex jirtaa wax kala soocan maaha diinkan khasaa'istiisa waxaa ka mid ah xuquuqdii ayuu cid walboo xaq lahayd xaqeedii siiyey allah xaqiisii buu siiyey nebiga xaqiisii buu siiyey waalidka iyo kala dhalee ilmaha xuquuqdoodii buu siiyey xaaska xaqiisii buu siiyey ninka xaqiisii buu siiyey deriska xaqiisii buu siiyey saaxiibka xaqiisii buu siiyey muslimka xaqiisii buu siiyey kuwaan muslimka ahayn xuquuqdoodii buu siiyey waa diinu lxuquuq ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu ilaahay cid walbo xaqle xaqiisii buu siiyey buu nebigu yuhi salawatu rabbi wasalamu aleyh waana sidaa waa diinu lxuquuq waay xataa wax kale iska dhaafe daa'irada basharka intuu ka baxo buu xayawaanaadka xuquuqdoodii qeexayaa haweenay baa intay dhimatay baa waxaa loo cadaabay bisad darteed bisad bay xuquuqdeedii ku xadgudubtay ilaahay baa u cadaabay haweenay zaaniyad ah oo jidhkeeda ka shaqaysan jirtay baa ey ay waraabisay bay janno ku gashay xuquuq ma tahay xoolaha markaad gowracaysaan mindida soofeeya oo nafta ha ku silcinina xuquuq ma tahay geedihii iyo makhluuqaadkii iyo bahaa'imtii iyo xoolihii nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabada maalin maalmaha ka mida shimbir intay ka qaateen ilmaheedii warwareegaysuu arkay intuu cadhoodaybu wuxu uhi waryaa middan argagaxgeliyey celiya u celiya ilmaheeda ah soo maaragta yacni waxa weye waa diinulxuquuqoo cid kasta oo kownka joogta xuquuqdiisii buu siiyey allana tabaaraka wa tacala xaqiisa khaaskaa buu siiyey khasaa'istiisu ka mid tahay waxaa ka mid ah khasaa'ista ay diintani leedahay oo islaamku leeyahay alwasatiya mabaadi'da basharku haystoo dhan buu u dhexeeyaa dhexduu yaallaa waa ugu caadilsan yahay hal mabda' baan idin siinaya tusaalayaal badan baan idin siin laha lakiin waqtigaan saamaxayni hal qadiyad baan idin siinaya nabiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam waxay ka mid tahay xaqiiqo ay isku khilaafsan yihiin yahuudda iyo nasaarada iyo islaamku nebi ciise muxuu ahaa ciise muxuu ahaa yahuudi waxay tidhi garac buu ahaa hooyadiina zaaniyad bay ahayd u fiirsada nasaarana maxay tidhi dhanka kale istaageenoo waxay yidhaahdeen ma ahee waa allah isagaaba ilaah ah soo ma waaba ilaah yar qolo nasaarada ka midana waxay yidhahdeen ma ahee waa wiilkii ilaah oo allahba dhalayba qolo kalena waxay yidhaahdeen allah saddex buu ka kooban yahaye qayb alla ka mida waay soo meel aada u sarraysa mayna gaadhsiinin addoonnimadii oo dhan intay ka saareen bay ilaahnimo gaadhsiiyeen qoladanina yahuudina addoonnimadii iyo nadaafaddii iyo wax walba intay ka saareen oy hoos uga dhigeen baa waxay yidhaahdeen waa garac kaaf iyo kala dheeri soo maa waa ilaah iyo waa garac ma laba arrimoodoo isu dhowbaa u fiirsa diinta islaamkaa timid labadii qoloba baadilkoodii bay radisay yahuud waxay ku tidhi horta garac ma ahayn hooyadiidna zaaniyad ma ahayn allah tabaaraka wa tacaala baa abuuray waxa uu geliyey maryam malag baa loo soo diray aabba muusan lahayn ruux rabbi geliyey buu ahaa taariikh dheer baa laga bixiyey yahuud waa la inkiray warkoodii meeshaa laga saaray nasaarana warkoodii meeshaa laga saaroo waxaa la yidhi allana ma aha baa la yidhi wiil ilaahayna ma aha qayb alla ka midana ma aha laakiin waxaa la yidhi waa addoon ilaahay oo rasuul ah dhexdhexaad ma yahay mise maaha waa dhexdhexaad mabaadi'diisoo dhan diinta islaamka mabaadi'deedoo dhan waxay dhexdhexaad u tahay diimaha kalee jira markii laysqabsado qadaayaadka laysku khilaafsan yahay oo dhan diinta islaamka dhexdhexaada iyadaana ugu saxsan waxaa kaloo dhan daraf bay aadeen fiid iyo dhinac bay jiraan ama yacni jafaa iyo taqsiir xaggiisay jiraan ama ghuluwi iyo waxay aadeen xaggiisa ifraad diinta islaamku laakiin bayna altafriiqi waalifraad mabaadi'deedu dhexdhexaadnimadaasay ku salaysantahy ka heli maysaan meel kale islaamku marka shumuuliyadaasuu leeyahay waana nolosha maanta jirta iyo tii soo jirtay iyo ta jiri doontaba manhajka iyo dariiqa waa diinta islaamka wey nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagaa wuxuu ahaa imaamka muslimiinta salaada tujiya dadka asagaa dawladdana madax u ahaa asagaa ciidamada hoggaamin jiray oo qaacida caskariga ka ahaa mayaadiinta dagaalka isagaa qaadi ahaa oo dadka khusuumaadka kala saari jiray oo garsoore u ahaa isagaa mucallim ahaa oo qur'aanka iyo sunnada iyo cilmiga laga baran jiray wax walba isaga ahaa kadibna waxaa ka qaatay saxaabadiisii khulafaa'u araashidiin way soo socotay su-aal baa marka imaanaysa hadda waxaan aragnaa diintii iyo iyo dawladdii diintii iyo noloshii oo la kala fogeeyey goormay timid arrintaasi goormay soo baxday mabda'a la yidhaahdo faslu ddiin can addawla diinta iyo dawladda in la kala sooco diinta iyo nolosha in la kala sooco diinta iyo dhaqaalaha in la kala sooco diinta iyo dastuurka in la kala sooco diinta in lagu ekeeyo uun masaajidka iyo wadaadnimo nolosha inteeda kalena la yidhaahdo maya ma faragelin karto say ku timid dabeecadda islaamka ma ahayn dabeecadda qur'aanka iyo sunnadana ma aha qaabkii nebigu wax u dabaqayna ma aha saxaabadiisii iyo khulafaa'u raashidiin iyo muslimiintii qaabkay diinta u dabaqeenna ma aha fikraddani xaggay ka timid goormaysa inugu soo biirta jawaabtu bilikhtisaar waxa weeye reer galbeedka kiniisadaa haysan jiray yurub iyo reer galbeedka kiniisadaa haysan jiray cusuurtii dhexe loo yaqaano cusuurtii mugdiga reer galbeedku ay soo mareen muslimiintuna ay yacni ahaayeen dowlado xadaari ah oo cilmiga adduuniya aakharaba ku horreeya kiniisado ayaa haystay rijaalulkaniisa ayaana mujtamaca madax u ahaa oo u telin jiray waxaa bilaabatay marka waxaa loo yaqaano althawra asinaaciya kacdoonkii ama kacaankii warshadaha waxa lagu magacaabo kacdoonkii ama kacaankii warshadaha yacni waa tiknolojiyada iyo horumarka adduunka ayay bilaabeen inay baadhaan wax ka soo saaraan dabcan asaaskiisa waxay ka faa'iidaysteen muslimiinta oo laba dariiq u mareen yacni mashriqulcarabi iyo dhulka la yidhaahdo andolos labadaa meelood oo muslimiintii jaamacadahoodii bay imaan jireenoo wax ka baran jireenoo markaasay cilmigii muslimiinta ay ka qaateen bay hormariyeen markay soo baxday teknolojiyadan iyo horumarkan iyo noloshii inay wax ka dhigaan oo ay yacni culimo ka soo baxdo adduunka takhasuskiisa leh ayaa kiniisadihii dadka haystay iyo wadaadadii kiniisadaha baa waxay bilaabeen inay la dagaalamaan tiknolojiyadii iyo raggeedii la xidhxidho ila iyagaa awooddii haysta kiniisadaha haysta la laayo la khaarijiyo loo diido haba yaraatay inay madaxa kor usoo qaadaan inay wax soo saaraan waxaa dagaal dhex maray marka raggii watay teknolojiyada iyo wadaadadii kiniisadaha baa dagaalamay marka waxaa adkaatay kacaankii warshadaha iyo teknolojiyada ayaa wadaadadii kiniisadaha ka adkaaday kiniisadihii la jabiyey kiniisadihii markii laga adkaaday oo cilmigiina laga qaatay dawladnimadiina laga qaatay kiniisadihii waxay ku gorgortameen marka war uun kiniisadaha naga burburinno mabda'an calmaaniga ah yaa soo baxay markaasaa waxay yidhahan lagu heshiiyey wadaadow kiniisadaada ku ekow maalinta axadda marka lagu yimaado uun dadka durbaanka u gargaraaca kuwa khaldame ee zinaysta iyo khaladaadka galana markay kuu yimaadaan uun madaxa u salaax waan ku cafiyey dheh waan ku saamaxay inta dhimatana uun xabaalo iyo meelo ay lagu aaso u samee amaa nolosha inteeda kale ma faragelin karti dawladda ma soo faragelin karti nidaamkeeda iyo dastuurka ma faragelin karti meel aad ka soo geli karto dhaqaalaha ma faragelin karti wadaadkii kiniisaddu marka maadaama laga adkaaday markii horenaba wax quman meesha kumuuna haynine intaasuu ku qancay waa yahay buuri reer yurub iyo reer galbeed heshiiskaasi iyo dhacdadaasi markay dhacday kiniisaddii khadkay ka baxday wadaadadeediina khadkay ka baxeen waxaana soo baxday qaacido dhahaysa utruk maa lilaahi lilaah wamaa liqaysara liqaysar wixii ilaahay leeyahayna wadaadka kiniisadda u daa oo halkaa u aad wixii qaysar uu leeyahay iyo madaxda iyo dawladdiiyo ragga siyaasadduna ragga siyaasadda u daa siyaasadduna rag bay leedahay diintuna rag bay leedahay kala saar sheekh hawshii la qaybsay laguna kala baxa yuruba warkeedu sidaas yahay baa ina qabsatay marka caalamulislaami bay qabsatay khilaafadii muslimiintii riday waddamadii bay la wareegtay muslimiintii markay qabsatay waa kii ay bilowdeen kacdoonkii gumaysiga lagula dagaalamayay ee layskaga kicinayay markay arkeen inaynan xukumi karin dhulka muslimiinta oy qasab ku tahay inay dhiibaan oy faraha kala baxaan oo ay ka baxaan baa marka waxay dabareen gaalo waa khatar waxay yidhaahdeen waddamadan ma sii hayn karno laakiin sidee baynu ku sii haynaa military ahaan iyo awood ahaan uma hayn karno waxaa la yidhi waxaynu samaynaynaa rag baynu baraynaa manhajkeennii dhaqankeennii fikirkeennii rag baynu soo baraynaa jaamacadahaan u furaynaa aqoon baan usoo yeelaynaa iyagoo diintii aynu ku dirnay oon ka dhaadhicinay diinta islaamka markaad fogaysaan baad horumar gaadhaysaan oo tikhnolojiyo iyo nolol hormarta waxaa idinku horreeya markaad islaamnimada fogaysaan horta diinta iska fogeeya bacahaadkii baa bilowday rag baa la qaaday jaamacadahoodii baa la geeyey brofesooro dakaatiro rag aqoon leh macallimiin waa soo noqdeen caalamulislaami baa gacanta loo geliyey waa loo dhiibay isticmaarkiina waa guuray waxaa bilaabatay marka fikir raggii aqoonta meelahaa soo bartee mutacallimiinta ahaa ay la yimaadeen oo dhahaya masaajid iyo wadaad xume ha wadaad xume iyo diin markaynu xakamayno oon masaajidka ku uruurinno oo nolosha aan ka fogayno baa horumar inoogu horreeya darsigaa xaggay ka soo qaateen yaa usoo akhriyey yaa reer galbeedkaa usoo akhriyay maxaa looga qiyaas qaatay waxaa lagu yidhi annagu kiniisaddii markaan ka adkaanay raggii kiniisaddanna aanan nolosha ka fogaynay markaasaa horumar noogu horraysay idinkana sidoo kale intaad diindiin leedihiin oo diindiin sheegaysaan horumar gaadhi maysaan xalku muxuu yahay marka diinta ka saara nolosha waxaad tidhahdaan war ninkii ilahay caabudi rabo diin rabo masaajidka gal war wadaadkanow siyaasaddaa soo dhexgelin dastuurka maxaa kaa galay diin iyo dastuur maxaa kala galay waxbarashada yaysan gelin dhaqaalaha maxaa diinta geliyey diintu wax way masaajidkaa laga helaa masaajidka aad nidaamkii isaga ah baa marka nagu fulayey waxaase ka hoos baxay intooda daacadda ah inna in gaalo uun adeegaysa ahayd inna in daacado sidan uu qanacday bay ahayd waxaa ka hoos baxday dabeecadda diinta kiniisadda iyo diinta islaamku isku dabeecad ma ah soo ma hadday kiniisadii la dagaalantay iyo raggeedu cilmigii iyo teknolojiyadii horumarka ay la dagaalameen islaamku waxa weeye waa midkii keenay horumarka iyo cilmiga iyo teknolojiyada culimmadiisana tashjiiciyey asagaa keenay asagaa yurub ay ka qaadatay meel uu kula dagaalamay ma jiro bal asagaa wuxuu amray in sirta kownka ku jirta lala soo baxo ninkii ikhtirac keena oo intuu maskaxdiisa ka shaqaysiiyo wax ummadda anfacaya soo saarana abaalgud baa la siin jiray soo saas maa diinta islaamku marka diin nolosha horumarkeeda la dagaalanta ma aha sida kiniisadoo kale laakiin waxay kala saari waayeen dabeecadda diinta islaamka iyo dabeecaddii kiniisadday kala saari kari waayeen markaasaa waxaa bilaabatay dawladihii meelaha laga sameeyey iyo raggii haystay iyo kuwii wax soo bartay kulli in la yidhaahdo diinta hala fogeeyo diinta hala fogeeyo wax alla wixii diinta xidhiidh lalahoo dhanna hala fogeeyo carabiga hala fogeeyo waxaan garanayaa intayn hadda saxwadu bilaabanin iskuullada iskuullada dawladaha marka iskuulka la dhigayo xataa wixii diin ku leh hal maaddaa la dhigi jira oo la yidhaahdo carabi iyo diin soo ma diin iyo carabi baa la dhigi jira maaddadaa waxaa lagu hagaajin jiray waa wax gaala ka shaqaysay xilliga ardadu ay lulmaysan tahay ay rafaadsan tahay ee ayna waxba dhegaysan karin xiisada maaddadii carabiga macallinka carabiga dhigana iyo diinta dhigana waa macallinka dadka loogu nacbiy kii baa soo socdaa laleey heerkaa maxaa gaadhsiiyey yacni waa waa la liiday wadaadkii mujtamaca dhexdiisa diinta xambaarsanaa waxaa la leeyahy wadaad xume wadaad xume a wahaakada waa la durkiyey marka arrintaasi waxay ku timid marka diinta iyo nidaamka iyo dawladda in la kala saaro waa fikir reer galbeed waa fikir kiniisadda iyo raggii islaayay ka yimid fikir ka dhashay ma aha diinta islaamka iyo dadka xambaarsan iyo mutacallimiinta iyo dadka teknolojiya horumarka adduunyada wada yacni wax ka dhex dhashay ma aha dabeecad islaamka iyo dadkeeda ka dhexdeeda ka dhashay ma aha masaladaasi waa masale muhima oo inaan ku baraarin u baahan waxaan ku gebagabaynaya warka murtidiisu islaamku waa xal xal ka sokeeyana ma jiro haddaynu rabno cizi iyo karaamo haddaan rabno midnimo iyo xoog iyo awood haddaynu rabno ammaan kulli diinta islaamku ku jiraa haddaan muslimiin nahayna meeshaa meel aan ahayn waxaan rabno ka gaadhi mayno kuna gaadhi mayno xaqiiqo jirta waa macaanidaana waxaa xaqiijiyey nebi moxamed iyo saxaabadiisii markay diinta dhaqan geliyeenoo si dhaba uga run sheegeen meeshay gaadheen waa taariikhda adduunka ugu cajiibsan bay sajileen oo qoreen sadrigii hore maanta meelaha waxoogaa diinta islaamka xuduudaheeda iyo axkaamteeda laga fuliyo baa adduunka ugu amni badan ugu amni badan waddanka sacuudiga waa waddanka xuduudda shareecada wuxuun laga fuliyo xuduudda shareecada waa qaybta cuquubaadka diinta xuduuddu diintii o dhan maaha laakiin xuduuddu waa qayb ka mida diinta waana waddanka adduunka ugu amni badan waay ugu amni badan waay dukaamadii dahabka oo furan ayaa salaadda laga aadi wax taaban kara ma jiro kullima wada saalixiin baa waxa meesha jooga ma malaa'ig baa meesha joogta soo bini aadan maaha tuug baa jooga tuug aan caadi ahayn laakiin tuuggu hadduu og yahay tuugnimo marka lagu qabto in gacanta la goyn doono asagiiba dantiisa waa yaqaanaa soo ma asaguba dantiisa wuu garan soo saas ma meelaha waxoogaaga laga fuliya adduunka way ka muuqataa mithaal xayi oo innaga soomaaliya haddaynu nahay hadda maalan mar dhow aan soo marnayba soomaaliya oo loo xalla'yahay oo mooryaan iyo dagaal oogayaal iyo balaayo iyo dhuljiif meella la mari la'yahay ayaa maxaakiimtii baa timid ayagoo waxbana dilin waxbana xidhin weli tilaabo qaadin unbaa dadweynihii waxaa lagu yidhi wadaaddo xag jiraa meeshii qabsadayoo ninkii la qabto ama qoortaa la goyn ama gacantaa la goyn warkaasaa dadkii gaadhay nimankii mooryaantaee gudadka ku godadka ku jiraye ummadda eber ka dhigay waa la waayey war xaggay galeen magaaladii way joogaan laakiin way baqeen jawaanno lacagaa magaaladii lala dhex marahaya wax taaban ma jiro soo ma waa magaaladii soo martay ku nasiibso a ruuxaa dembiisha wata maadaa ku nasiibsan mise anaa ku nasiibsada a wax isdhaqaajiyaa la waaya haybadda shareecada waa shareecadu sideedaba haybad bay leedahay uusan nidaam kale lahayn ilaahay baana siiyey tabaaraka wa tacaala maanta dhulka soomaaliya marka la yidhahdo qaybahan koonfureed oo dadka nidaamka iyo xuduudaha iyo wuxuun ay ka baqayaan baa ugu nabadgeliyo badan ugu nabadgeliyo badan biqadi nadar wixii kale lagu haysto wixii kale lagu mulaaxadaynayo wixii kaleete lagu naqdinayo meesheeda waa laakiin walxaqu yuqaal soomada gar sideedaba wixii wanaagsan ama gaal ha keeno ama islaam ha keeno wixii wanaagsan waa la qiraa soo sama wixii wanaagsan waa la qiraa koonfur oo dhibkii la ogaa laga soo maray cidhif ilaa cidhif intaad marto baan nuul laguu dhahaynin xoolahaaga la boobaynin ninna uusan ku dhacaynin maxay ku timid waxaa la isgaadhsiiyey hebel baa maalin la qabtayoo mid dhuljiif ahoo dadka hortiisaa lagu dilay gacmaha iyo lugaha laga jaray kanaa lagu sameeyey waxa intaa lagu sameeyeyna waxaa laga yaabaa kulligood haddii laysku daro inaynaa toban ruux gaadhin ama labaatan gaadhin baa dhici karta soo saas maa kulligood marka laysku daro meeshii laga yaabo maalinkiiba intaasoo ruux inay dhiman jireen ayaa laga yaabaa intaasoo sannadood intii dhiman jirtay maalinku dhiman jirtay inay hadda dhimato soo saas maa ama ka yarba ama badbaadaba walxaqu yuqaal maxaa keenay shareecada haybaddeeda waa shareecada haybaddeeda waa marka nolol iyo nabadgeliyo iyo amni iyo midnimo iyo khayr wuxuu ku jiraa diinta islaamka oo laga run sheego ayadiioo loo noqdo xalku iyadu ku jiraa qabyaaladda iyadaa xallin qaybsanaanta iyadaa xallin tuugta iyo nabadgelyo darrada iyadaa xallin soo maarti meeshay ka muuqato haybadeedii iyo nidaamkeedu galo shaki ma leh south africa hadda soo dawladii kama dhisna oo ma joogtaan south africa dilka ka dhaca soomaaliya kama dhaco ma tamise maa soomaaliya kama dhaco sababtu maxay tahay nidaamka cuquubaadka ay u dejiyeen baa wuxuu yahay nidaam bini aadan dejiyey oo daciifa oo caqli darro iyo xikmad darro fara badan ay ku jirto khubaraa u fadhiisatay baa lagu leeyahy khubara maxay tahay khubarada tidhi muxuu ahay dembiilihii ha loo daneeyo kii la dilayna xaqiisii ha la duudsiiyo ayu khibra haadihi caqligaasi caqligee waay waa caqli bini aadan waay daciif soo maarta xalku marka walaalayaal wuxuu ku jiraa diinka islaamka ayuu ku jiraa markii la dabaqayna ama xilligii nebiga ama wakhtiyadii dambe ama ilaa hadda meelaha waxoogaa laga dabaqana way ka muuqataa markii si rasmiya loo dabaqana oo nebigu inoo sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh xilliga uu imaan doono mahdigu way soo socotaa insha allahu tacala wayna imaan doontaa muslimiintu markay diintooda u noqdaan waxaa soo bixi doona ayagoo adduunka dulmi laga buuxiyey cadaalad xumo ayaa waxaa soo bixi doona nin la yidhaahdo moxamed ibni cabdillaah oo mahdiga la yidhaahdo hal habeen buu ilaahay dhulka ku islaaxinayaa oo dulmigii intuu qaada cadaalad ka buuxinaya oo shareecadii islaamku ay soo noqonaysaa oo dhulka dhan nabad noqonaya oo la dhergayaa oo uusan waraabuhu waxba cunaynin oo libaaxu uusan waxba cunaynin oo abeesadu ayna waxba qaniinaynin wax wax dhibaya ma jiro sababtu maxay tahay waa sharciga iyo cadaaladdiisa dhulku siduu u barakoobahayo nebigu wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalamu caleyh xilligaa isaga ah hal neef oo geel ah caanaha laga lisay hal neef oo geelah caanaha laga lisay waxay deeqi doontaa koox dhan oo ragga ka dhergaya hal xabbo oo rumaan ah ayaa rag kooxa intay isugu tagaan oo dhinacyaha ka galaan oo cunaan bay intay ka dhergaan iyadoo sideedii ay ka dhaqaaqayaan xabad rumaan ah dhulkii baa barakoobay dalagii baa barakoobay roob iyo barwaaqo maxay ku timid shareecada rabbi tabaaraka wa tacala ila nabigeenna waa ka yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh hal xad ah oo dhulka ilaahay lagu oogo ayaa dadka dhulka deggan uga khayr badan afartan beri oo roob u da'o afartan beri oo roob xidhiidha idiin da'o waxaa ka khayr badan hal xad ah oo xuduudda shareecada ka midoo la oogo maxaa yeelay barakaadka iyo khayrka iyo wanaagga ka dhalalayaa ka badan soo saas ma marka walaalayaal warka murtidiisu waxa weeye diinteenna wax inoo dhaama ma hayno aynu rumayno ku qanacno xal kale inuusan jirin wixii suurtagalee hadda inoo suurtageli karana aan fulinoon dhaqangelinno inta maqan ee hadda aynaan karaankeeda lahaynna aan u sacyinoon ku dadaalno inay nolosha ku soo noqoto dhaqanka ku soo noqoto dhaqaalaha ku soo noqoto dawladda ku soo noqoto ayadu taliso xal meesha ka sokeeyana ma jiro dariiqaasaana wuxuu yahay midka aakharana janno ina gaadhsiin doona adduunkana liibaan iyo xal iyo nabadgeliyo iyo midnimo iyo horumar iyo khayr o dhan aan ku gaari doonno insha allahu tacala waa idinku dheeriyey kelimada intaas ayaan ku gabagabaynaya hada billahi tawfiiq wasali allahuma waslm cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslem
jazaaka allahu khayran sheekh maxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha kuugu daro annagana kuwii wax ku qaata ilaahay subxaanahu wa tacala ha inaga dhigo su-aalo badan baa jira waan soo koobaynaa sheekhuna xataa weli waxaan u malaynaa inuusan qada aadin su-aasha ugu horraysa sheekh waxaa jir uu leeyahay ninkan ururo fara badan sida yuhuudda kiristaanka buudiiska oo waxaan la yidhaahdo diimaha in la mideeyo u olooleeya maxay shareecada islaamku ka qabtaan
bismillahi raxmaan raxiim diimaha ha la mideeyo waa xaq iyo baatil ha laysku barxo xaq iyo baatilna iskuma barxami karaan iskuma qasmi karaan ma midoobi karaan ma mataanoobi karaan nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh qurayshi markay u timid oo ay ku yidhaahdeen waxaannu rabnaa moxamedow inaan heshiinno oo adiguna aad ilaahanaga maalmo nala caabuddo annaguna aan ilaahaaga wakhti kula caabudno khilaafkan iyo dagaalkanna iyo qajijacdanna aan dhammayno oon ka heshiinno waxaan isku darsanno waay waxaan isku darsanno allah wuxuu yidhi wadduu low tudhinu fa yudhinuun a waxay jeclaadeen inaad u soo dabacdo ayaguna kuu soo dabcaanood meel dhaxaad isugu timaadaan ee waxaa lagu yidhi qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidun maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum waliya diin gaaloy waxaad caabudaysaan ma caabudayo anigana kaan caabudaya ma caabudaysaan mustaqbal iyo hadda toona diintiinnaad leedihiin anna taydaan leeyahay waxna isku darsan mayno baatil baad wadataan anna xaq baan wataa ama xaqa soo raaca ama baadilkiinna ku sugnaada laakiin waxba isku darsan mayno diimaa la midaynayaa waa khayaano iyo shirqool muslimiinta loo maleegaya waay waana masale asalkeedu kufri iyo gaalnimo ay tahay maxaa yeelay diin islaam baan haysannaa annagaa diintii xaqa a wadanna wixii ka soo hadhayna waa baatil ha ka soo tageenoo xaqa ha qaateen hadday diidaanna baatilkooda ha ku sugnaadeen meel ilaahay geeyaba laakiin waxbaa la ysku darayaa diimaa la midaynayaa wax jira maaha waa riwaayad iyo filin aan waxba ka jirin wabillahi towfiiq
jasaaka allahu khayran saa'ilkan sheekh wuxuu leeyahay waxaan joogaa waddanka south africa toban sano welina waxaan rabaa inaan noqdo salaada ma gaabin karaa
bismillahi raxmaan raxiim laba mid haddaad waddanka degtay ood reer ku yeelatay ood ganacsi ku leedahay musaafir ma tihid musaafir ma tihid waddankaad ka timid markaad tagtaad musaafir tahay soomaaliya aad musaafir ku tahay ee meeshii reerkaagu kuu degan yahaye hawshaadu taallo meeshaasaad muqiim ku tahay haddaadse meeshan dan yar oo gaaban intaad ka qabsato laabo iyaduna wakhti le hadday tahay musaafir baa tahay taasay haddana culimmadu ku kala tegayaanoo jamaahiirtoodu waxay qabaan adoo safaroo socotaa haddaad meel timaado meeshaana aad rabto inaad safarkaaga iyo socdaalkaaga ka sii wadato muddo intee leeg baad musaafir noqon kartaa waxay u badan yihiin haddii wakhti aad noqonaysa ayna kuu caddaynna labaatan beri baa u badan wixii ka dambeeya muqiim baa tahay hadday kuu caddahayna afar beri wixii ka dambeeya muqiim baa tahay laba gooroba waan iska joogahayaa oo meeshanaan ka ganacsanaya toban sanaan joogaa musaafir baana niyatu rujuucna waa igu jirtaa qaxootiyada soomaalida ahee soo degay dhadhaab ifo iyo dhagaxley iyo xagardheer iyo qaxootiyadan labaatan sanay degan yihin ilmihii ku dhashay baa qaan gaadhay guryo rasmiyay ka dhisteen soo ma maanta haddii la yidhahda kaalay soomaaliya aadana uma socdaan markay kismaayo iyo muqdisho iyo baydhabo iyo tagaanna salaadaha way gaabiyaan meeshan markay joogaanna waxay leeyihin jumcadii tukan mayno war maxaa jumcadu tukan laadihi waxay leeyihin musaafiriin baan nahay niyatu rujuuc baan ku jirnaa wadaaddaabaa la taaganba wadaadaaba waxay leeyihin dadka niyatu rujuuc bay qabaan waa musaafiriin war dee hadday musaafiriin yihiin salaadda ha gaabiyaan may may ma gaabin karaan soonka ha iska afuureen dib ha ka qalleeyaan may ma qallayn karaan axkaamtii musaafirka maxaad qaarna u siiseen qaarna ugu diideen ma sax ba sax maaha markaad soomaaliya aadaad musaafir tahay meeshanuu reerkaagii kuu joogo ganacsigaagii joogoodan garanaynin meeraad ka noqon doonto inaad ku dhiman doonto xataa aadan garanaynin meeshan maad muqiim ku tahay axkaamtii muqiimkaad qaadan ee musaafir ma tihid wabillahi towfiiq
jasaaka allahu khayran ninkan sheekh wuxuu leeyahay islaantaydii baa waxaan ku furay saddex dalqadood ciyaal sagaal ana way ii haysaa maxaa qiil la ii heli karaa wuxuu hoosta ka soo raaciyay haddii sheekha la ii weydiin waayo suufiyadaan u gelayaa
bismi illahi raxmaan raxiim horta waa midda koowaad ee wadaadada waxay dhihi jireen haddaad rabto in qiil lagu siiyo qaalin baad bixinaysaa marka qiilkii baan kuu raadinaya laakiin qaalintii la diyaar garow waa midda labaade masalada saddexda dalqadood suufiyo iyo annaga annagaa kuu dhaanna mas'aladaa suufiyadaa annaga adag annagaa ka jilicsan oo ka dabacsan saddexda dalqadood marka la yidhaahdo suufiye markaan leeyahay wadaadadii axkaamta ee soomaaliyeed madhabka shaaficigana xukumi jiray madhabka iyo madaahib kaleba waxay qabaan saddexda dalqadood hal mar hadduu ruuxu ku dhawaaqo way israacayaan waxba uma soo hadhin rajona ma leh laakiin sida sawaabka ah wakhtigii nebigana jiri jiray abubakar wakhtigiisi cumar qaybtii qaybtiisii hore waxa weeyaan dalqaduhu isma raacaan saasaa xoog badan bacdu ahlilcilmi baana sidaa qaba salaf khalaf iyo mucaasiriin leh isma raacaanoo markaad tidhaahdo saddex hal baa dhacaysa jaanis baad haysataa aada ugu noqoto haddaad laba furto tidhaahdo hal unbay noqonaysaa haddaad boqol tidhaahdana hal unbaa dhacaya adugu dalqadu mid unbaa dhacda midda kalena mar kalay dhici midda saddexaadna mar saddexaad bay dhici ee isma raacaan saasaa xoog badan qur-aanka daahirkiisana saasaa laga faa'idaysanaya allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi altalaaqu marataan dalaaqu waa laba goor dalaaqaasi waa kii lagu noqon karay midda saddexaad dib bay ka imaan doontaa oo iyada laguma noqon karo laakiin dalaaqa dumarka lagu noqon karo waa laba goor lama dhihin waa laba dalqadood ee waxaa la yidhi marataani waa laba goor ma kala fahmaysaan laba goor iyo laba dalqadood ya haddaan ku idhaahdo maalan laba goor waxaad tidhahdaa subxaana allah maxaan kaa rabaa inaad tidhaahdo laba goor subxaana allahi dheh baan ku idhi maxaa laga rabaa inaad dhahdo subxaan allah subxaan allah subxaana allah iyo subxaana allah soo saas maa ka warran haddaad i tidhaahdo subxaana allahi laba goor markaan amarkusi laba goor subxaanalla dheh baan ku idhi markaasaa waxaa tidhi subxaana allahi laba goor bas waay waaba dhammaysayba amarkii miyaad qaadatay maada qaadanin soo ma maalan kaba soo qaad salaadda gadaasheeda waxaa layna yidhi soddon iyo saddex goor tasbiixsada soddon iyo saddex goorna alxamdulilah dhaha soddon iyo saddex goorna allahu akbar dhaha soo ma haddaan soddon iyo saddexdii layga rabay aan idhaahdo subxaana allahi alaaan wa alaaiin alxamdu lilahi alaaan wa alaaiin allahu akbar alaaan wa alaaiin waaban dhammeeyeyba ma soconaysaa saa layskama rabo soo ma maradu waxay keenaysaa maradu waa kala dambayn weeye mar bacda mara sidaas daraaddeed dalaaqa dumarka lagu noqon karo mar bay dalqadi dhici dalqadda xigtana mar labaad waa inay dhacdo soo ma tii ugu dambaysana mar saddexaad waa inay dhacdo daahirka qur-aankuna saasuu faa'iidaynayaa sida sawaabkaa marka sidaas aan kugu soo noqde waxba suufiyaha ka doonine wax badan kuu korrin maayaane haddaad xaaskaaga tidhi saddexdii baad ku furan tahay dalqadahaas saddexdeed israacisay hal dalqad bay noqonayaan haddii jaanis haddayna ciddadii weli ka bixin waxaad tidhaahdaa markhaati intaad u samayso waan soo ceshaday xaaskaagii waay hadday ciddadii ka baxday oo dhammaysatayna aabbaheed intaad dib ula hadasho waxaad tidhaahdaa isii oo ha kuu guuriyo nikaax baa kuu qabanaye iyadoon nin kale soo marin markaad guursatana waxaad ogaataa labadii dalqadood ee hadhay unbaa kuu soo noqonaya ilaan midii way tagtay soo ma labadii hadhay ayadoo laba tagtay ciddadiina ay ka baxday haddaad soo cesha dib u guursatana halkii dalqadee laabnayd unbaa kuu soo noqonaysa marka sidaas wey hadday ciddadii ka baxdayna dib baad u guursan haddayna ciddadii ka bixinna waad soo ceshan kartaa ma la fahme macnaheedu waxa weeye marka la rabo inay haweentu markay ciddada ka baxdood furto nin kale ilaa ay soo guursato dib uma guursan kartid waa marka dalqadda ugu dambaysa aad ku furto waay sidaana ay ciddada kaga baxdo marka ilaa ay nin kale soo marto ma guursan kartid laakiin dalqadda koowaad haddaad ku furto oo ciddada ka baxdo iyadoo nin soo marin baad guursan kartaa dalqadda labaad adoo ku furay hadday ciddada ka baxdo iyadoo nin idiin dhexayninona soo marin baad guursan kartaa dalqadda saddexaad wey meesha khatartaa marka ma la fahmi sidaas wey maanaha wallahu aclam jasaak allah khayr sheekh su-aalaha waan soo gabagabaynaynaa caawa loo dibdhigay insha allahu culimmadoo dhan labadan su-aalood ama saddexdan aan kusoo khatimaynaa khaas ka ah waxaa ku jira waxaan joognaa locationka niman waxaa noo yimaada kiristaan ah oo leh carruur agoon ah ayaan meel ku haynaa lacagtaa la siiyo ma bannaan tahay ajirse ma ka helaynaa haddaan siino
ma kaniisad caawinteed mise bini aadan baahan waxtarkiisa kiniisad caawinteedu ma bannaana kiniisad iyo dadkeeda inaad xoolo siiso laga yaaba inay u kaalmaystaan dadka inay gaalaysiiyaan ma bannaana oo waa waa tacaawun cala alihmi waay laakiin bini aadan ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee baahan oo dhibban inaad wax siiso oo aad kaalmayso shareecadu kuuma diidanaa oo gaal weeye looma kaalmaynayo la dhihi maayo gaal hadduu yahay waa la kaalmayn karaa waa loo ixsaan samayn karaa cuntaa la siin karaa dhar baa la siin karaa naftaa lagu celin karaa maxaa yeele nebigeenu sal ly slm wuxuu yidhi fii kulli kabidin ratbatin sadaqa beer kasta oo qoyan waa beer naf ku jirta waay beer kasta oo nafi ku jirtaay nafley kasta waay wixii lagu bixiyo ajir baa laga helaya haweenaydii eyga waraabsiso janno kuma gelin saas way macnaha xayawaanaadka xunxun ee eygu ka mid yahayba haddii ixsaankooda janno lagu galayo bini aadan ka warran waa ka sixag jira waa kan rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi اddiin wlam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayh kuwa aan guryihiinnana idinka saarin idinlana dagaalamin dhibna aan idinku samaynin gaaladana ah inaad ixsaan u samaysaan cadaaladna u samaysaan alla idinkamidinma diidayo idinkama reebayo laakiin kuwa laydinka reebayo waa kuwa idinla dagaalsan waay sidaasaa loo kala qaadaya marka yani waxa weeyaan aadamaha dhibban dhibka waa laga saari karaa agoonka waxba loo qaban karaa waa la kaalmayn karaa mushkilo male gaal ha adoo muslim ha ah amaa kaniisad mashaariicda ay wadato looguma kaalmayn karo wabillahi towfiq
jasaaka allahu khayr wuxuu leeyahay sheekh haddaan madaahibta afarta ah madhabka shaaficiga bes ku gaabsado anoon inkirsanayn madaahibtii kale masax baa
allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ina amray inaan kitaabka iyo sunnada raacno laakiin madhab gooni ah oo layna faray oo raaca layna yidhi ma jiro walaa abu xaniifa xanafiyada walaa maalikiyada walaa shaaficiyada walaa xanaabilada madhab khaas oo ilaahay uu yidhi kaa uun raaca ma jiro madhab khaas oo rasuulkeennu yidhi raacana ma jiro madaahibtani waa faham culimmo wakhti dambe timid oo quruuntii saddexaad ahaa culimo khayr badan oo dadaal badan oo aqoon badanna ahaa fahamkoodii ayaa ardadoodii qortay ama ayagaaba qoray fahamkoodii markay qoreenna fahamkoodu marna sax buu noqon karaa marna khalad buu noqon karaa ilaan waa bashar soo ma ayaga laftooda markay qorayeen waxay yidhaahdeen waa dadaalka negiye haddii qur'aanka iyo sunnadu u markhaati kacaanna qaata haddii sunnada iyo qur'aanku ay diidaan oo dadaalkannaga iyo fahamkannagu khilaafana ka taga hadalkannaga oo qur'aanka iyo sunnada raaca iyagii baa saa inooga dardaarmay sidaas daraaddeed dadku waa saddex ruux ruux waa nin mujtahid ah oo ijtihaadi kara oo aaladii iyo ehliyadii ijtihaadka leh kaasi isaga madhabnaba inuu raaca ma ahee intuu culimmada fahamkooda kaashado aayaadka qur'aanka iyo axaadiista wixii uga soo baxa waa inuu diin ka dhigto wixii la xoog bata waa inuu diin ka dhigto ruuxna waxaa la yidhahdaa waa ruux isagana mutabic baa la yidhaahdaayo ruux mujtahida ma aha laakiin waxoogaa adiladuu miisaami karaa waxbuu muqaaranayn karaa a'immadu waxyaalahay kala deliishadeen buu fahmi karaa kaasina wixii u xoog badnaadee u soo baxa waa inuu qaato madhabna inuu yacni taqliidiyo looma ogola ruuxa saddexaad waa ruuxa la yidhahda muqallidka muqallidku waxa weye waa caamayga aan waxbana miisaami karin wax aan isgarab dhigi karin daliil aan fahmi karin caamaygaasi muxuu samaynayaa waa caamaygaasi wuxuu samaynayaa meeshaa uu joogo culimmada joogta ninka uu isleeyahay waa ugu aqoon roon yahay waana ugu ammaano iyo alla ka cabsi badan yahay ee diintiisa uu ku kalsoon yahay ayuu weydiinayaa wixii ka qarsooma oo fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuuna wa dadka aqoonta le weydiiya haddaydaan idinku garanayn wixii kaasi u sheego unbuu marka diin ka dhiganayaa kii wax u sheegaya hadduu khaldamo khaladka wixii ka yimaada kaasaa iska leh man uftiya lahu futya waa kii xadiiska nabiga sal lla alay slm ruuxii jawaab diineed la siiyo ninka jawaabta siinayana nin aan arrinta hubininoon ka baaraan deginoon saxin u yahay wixii dembi ee ka yimaada ka jawaabta bixiyey iyo sheekhaa iska leh caamayga mas-uuliyaddiisu waxa weeye adiga wixii kaa qarsooma culimmada weydii waxay kuugu jawaabaanna qaado haddaad wax miisaami kartood isgarab dhigi kartood rajixi kartana saa yeel haddaad mujtahid tahayna ijtihaad madhab gooniyoo laakiin laysku xidhayoo la yidhi madhabkaasi wixiisa wada qaata xaq weeye wixii khilaafsanna waa baatil ma jiro saas way macanaha marka madaahibta keliyaeta madaahibta dhankan kala mucaamaloonayna waxa weeye dadaalka iyo turaafkaas iyo dhaxalka weyn ee maktabaadka buuxiyey ee culimmadu ka tageen dadaalkoodaas waan ka faa'iidaysanaynaa laakiin ulama mucaamaloonayna inuu yahay sidii nusuustii qur'aanka iyo sunnada waxaan ula mucaamaloonaynaa inuu yahay dadaal iyo turaaf iyo dhaxal culimmadeennii ka soo jeeda laakiin khaladna noqon kara saxna noqon kara meeshay ka soo qaateen baan marka aadaynaa haddaan aadi karno xaggay ka soo qaateen qur'aanka sunnada ijmaaca qiyaaska saxiixa adiladay deliishadeen baan dib ugu noqonaynaa hadalladooda saasaan marka u kala rajaxaynaa ayagiina dadaalkoodii ilaahay ajir ha ka siiyo turaadkan iyo dhaxalkan ay ka tageenna waa noo qiimaysan yahay oo waa ka faa'iidaysanaynaa laakiin kama dhigayno sida qur'aanka iyo sunnada la mid ma aha ee waa dadaal khaladna noqon kara saxna noqon kara miisaankuna waa qur'aanka iyo sunnada qaabkaasaa marka loola mucaamaloonaya madaahibta diimo iskhilaafsanna ma ahee waa dadaal culimmadu ay ku bixiyeen fahamka qur'aanka iyo sunnada mid walbana wuxuu islahaa adugbuna soo gudbiyey khayr allah ka siiyo miisaankooda xasanaadkana allah u saara iyagoo laba gooroba waa ma'juuriin hadday gafeenna waa ajir hadday asiibeenna waa laba ajir sida xadiiska nabigu tilmaamaya salawatu rabbi wasalaamu calayh wabillahi towfiiq jasaaka allahu khayran intaasaan kusoo gabagabaynaynaa su-aalaha inta dhiman caawaan ku daraynaa in sha allahu tacala hadduu ilaahay inaan gaarhsiiyo culimmadoo dhan wajasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu